doctor axmed maxamed xuseen doctor cinroh oo ah dictoor ku takhasusay daaweynta cudurrada guud ah ayaa waxa uu dhowaana ka shaqa bilaabay isbitaalka rafiki ee degmada dobley muddada uu dictoorka joogi doono isbitaalka adeegyada caafimaad ee uu fulin doono waxaa ka mid ah cudurrada beerka ku dhaca kuwa dheefshiidka ku dhaca cudurrada wadnaha haleela infecshonka ku dhaca kaadi mareenka iyo daaweynta cudurrada guuda doctor ciro waxa uu sidoo kale samaynayaa baaritaano casri ah oo la xiriira cudurrada guudda waxa uu sidoo kale dictoorka si gaar ah ula tacaalaya cudurrada inta badan bulshada soomaaliyeed saameynta ku leh sida dhiikarka sokorta iyo cudurka cagaarshowga waxa uuna islamarkaa dictor ciro isbitaalka rafiiki ka fulin doona tallaalka cudurka cagaarshowga waa kan dictor ciro oo ka hadlay adeegyada guud ee uu bixin doono muddada uu ku sugan yahay isbitaalka rafiiki magacaygu waa axmed maxamed xuseen loo yaqaano dictor ciro insha allahu tacaala isbitaalkan waxaan ka howlgeli doonaa muddo kooban waxyaabaha aan awoodda aada u saari doonno waxaa ka mid ah hadduu ilaa yidhahdo guud ahaan cudurrada guud cudurrada beerka ku dhaca kuwa dheefshiidka ku dhaca sida gaaska oo kale cudurrada wadnaha cudurrada keliyaha infectionka iyo kaadi mareenka ha noqda ama kuwa dhiigga dhabar xanuunka jilba xanuunka waxaa kale oo adeegyada aan qabanayna ka mid aha inaan baaritaano gooni ah sida faytaminaadka jirka waxyaabaha kalen awoodda saari doona waxaa ka mid a hadduu ilaa yidhaahdo dadka maaragtay walwalka iyo walbahaarka badan uu soo darso hadduu ilaa yidhaahdo wixii aan ka qaban karo cudurrada ayaga dhiig karka kolesteroolka sonkorta cudurradaasoo dhanba insha allahu iyo thayroodkaba intaba waan qaban doona hadduu ilaa yidhaahdo waxyaabaha sida gaarka aan u sii danaynayna waxaa ka mid aha cudurro fara badan oo magaalada ka jira laga yaabo marar badan inayna helin wixii ku habboonaa ama baaritaanka ku habboonaa ama taladii ku habboonayd ama dawadii ku habboonayd oo kow ka yahay dhiikarka laba uu ka yahay sonkorta saddex ay ka yihiin keliyaha waa inahaan aadka maaragtay aan waxooga sii qaban doono insha allah marka sonkorta iyo dhiikarka iyo kolesteroolka iyo keliyaha waa waxyaabaha aada diiradda usii saari doona insha allah waxaan sidoo kale aan ognahay inuu cagaarshowga uu dhibaato fara badan ku hayo guud ahaanba soomaaliya wadamada dariska oo dhan cagaarshowga inagaa kaga horeyna welibana nooca loo yaqaano pida marka insha allahu tacaala isagana inaan baaritaankiisa aan xooga saaro dadka wacyigelino baarana insha allah qofkii negative noqday laga waayana talaalkiisii aan keennay oo insha allahu la talaali doono intaas ayaan maarata kusoo kusoo kordhinay muddadaa koobnarka waxaan rajeynaa dadku insha allahu inay ka faa'idaystaan hadduu ilaa yidhaahdo